Mas'uuliyiinta magaalada Caynaba ayaa hay'adda Action Aid kala wareegay warshado yaryar oo loogu talagalay inay sifeeyaan biyaha si ay u isticmaalaan bulshada. Munaasabadda warshadaha lagu wareejinayo ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka magaalada Caynaba, xubno ka mid ah hay'adda Action Aid iyo marti sharaf kale. Suduwaha wasaaradda biyaha gobolka Saraar Maxamed Saleebaan ayaa ka warbixiyay warshadaha.
halkan waxaa nagu soo gaadhay warshadihii biyo macaaniinta iyadoo uu afar iyo tobankii bisha wasiirka wasaaradda kheyraadka biyaha mudane abubakar cabdiraxmaan good uu kula wareegay hay-adda ogaston kala wareegay berbera wasiir wayna soo gaadhay qalabkiisa halkana si fiican baa loola degay waxaanu kaa ballan qaadaynaa sistamkaas uu shaqeeyo oo ay dadka looga faa'iideeyo uu shaqeeyo sistamkaas dhammaan bulshooyinta gobolka saraarna waxaanu faraynaa inay biyaha ka faa'iidaystaan Dhanka kale, xoghayaha dowladda hoose ee degmada Caynaba, Cumar Maxamuud Muuse, ayaa ka mahad celiyay bixinta warshadaha.
iyo waxaan u mahad celinaa hay-adda ogasform oo runtiina soo gaarsiisay een, qalabkan runtii qaaliga ah ee baahida weynna loo qabay waxaanu kaloo mahad celinaa wasaaradda biyaha oo ugu horeeya wasiirka biyaha runtii waxa weeyaan oo ho- iyo isku duwaha gobolka saraar iyo howlwadeennada kale ee runtii wasaaradda ee ka shaqeeyay howshaas waxaanu leenahay een, ilaahay baan idin weydiinaa dambi dhaaf Warshadaha loogu talagalay inay nadiifiyaan biyaha ayaa door ka qaadan doona inay bulshada magaalada Caynaba helaan biyo ku filan.